bixintii baanu u jeedinay waxaanu u sheegnay marxaladihii wadahadalku soo maray waxaanu uga waranay waxyaabihii aanu isla dhaafi kari weynay iyo waxyaabihii carqaladda ku noqday wadahadalkaygii guddidii golaha wakiilada laga saaray waxaanu u sheegnay inaanu annagu guddi ahaan garabkayagii tanaasulaad badan sameeyey waxaanu u sheegnay inaanu tanaasulaadka faraha badan aanu samaynay aanu uga jeednay in labada garab ee golaha wakiilada wadahadalku dhex marayo ay noqdaan kuwa arrinta xalliya oo aanay cid kale u gudbin waxaanu u sheegnay in ay garabkii kale naga diideen haba yaraatee hal qodob oo tanaasulaada inay nala qaataan waxa ay sheegeen oy ku adkaysteen guddoomiyahonu ridno oo labiyo afartankeenu mooye wax kale oona maraya ma jirto saas darteed baanu golihii guurtida de arrinta dib ugu soo celinay warbixinteedii qoraal ah iyo af ahna waanu u jeedinay dee golaha guurtidaana arrintu ku wareegtay iyagaananu ka warsugayna haddii abeydmo waxa ay soo saari doonaan insha allah darafkayguna waanu ku qanci doonaa wax kastoo ay golaha guurtidu gaadho waanan u saxeixnay weliba warqada caddaynaya inaanu kalsooni ku qabno go-aan kastoo ay gaadho golaha guurtidu